maalinta caalamiga oo milisooyinka ayaa la xusaa shanta bisha may sanad walba waana maalin lagu dabaaldegaya shaqada iyo doorka muhiimka ay uu milisooyinku ku leeyihiin caafimaadka hooyada iyo dhallaanka adduunka oo dhan waxaa la bilaabay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaana hormuud ka ahaa ururka caalamiga ee umulisooyinka adduunka magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ee umulisooyinka adduunka munaasabadda waxaa si wadajira usoo qabanqaabiya wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo ururka umulisooyinka soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo sooma waxaa ka qayb galay qaar ka mid a agaasime waaxeedyada wasaaradda caafimaadka jubbaland wakiilla ka socda hay-adaha ardayda iskuulka tababarka umulisooyinka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ugu horreyn guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta jubbaland cabdirasaaq maxamed gaaxnuug ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay leeyihiin umulisooyinka waa maalintan waa maalin weyn oo in la xuso ah waa maalin lagu yareeyey khatarta maternity mortality rateka dhimashada hooyooyinka waagii hore dhimashada xagga hooyooyinka way badnaan jireen umulisooyin tiro badan si loo helay oo maaragtay professional ah khatartii dhimashada hooyada iyo dhallaanka way yaraatay sidaa la socotaan waxaa jiri jiray waagii hore markii fistula wax la dhaho fistula waa wada taqaanaan waa isku furan ma jirin dad professional ah oo mar walba oo health maaragtay midwifery ah oo arrintaas ayada ah si fiican u manage garayn kara hooyada xilliga dhalaysa normal deliveryga hadda laakiin wixii fistuladii waa yaraatay gabdho yaryar iyo maaragtay maamooyin iyo dad health professional ah oo midwifery ah baa soo baxay waagii hore waxaa jiri jirtay xataa waxaa dhalin jiray xataa dadka raggaa dhalin jiray hadda laakiin waxaa la helay keliya khaasatan hooyooyin iyo dad health professional ah oo midwifery ah oo dhalinaya hooyada commerciality badanna way gelaysaa dhanka kale agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa iyaguna ka hadlay faa'iidada ay leedahay umulisada umulisadu inay muhiim u tahay bulshada tarankeeda haddaan wax yar ka soo qaato tusaale ahaan heerka hadda aan joogno sidee ka tahay bulshada ama jubbaland oo lagu qiyaaso laba milyan iyo bar ilaa saddex milyan oo qof inay ku nool yihiin dhalmada sidee xaaladeedu tahay tusaale ahaan sanadka labada kun labaatan iyo afarta qiyaasta hooyooyinka uurka leh oo dowladda jubbaland wasaaradda caafimaadka ay samaysay waxay ahayd boqol afartan iyo ko kun toddoba boqol konton iyo kow hooyo inay uur le qaadayaan sanadkaas meeqaa marka is leedihiin way ku dhaleen isbitaal ama safe delivery oo loo sameeyey boqol afartan iyo ko kun toddoba boqol konton iyo toddoba hooyo ayay ahayd qiyaasta inay uur qaadato in twenty four meeqaa ayaa sanadkaas ku dhashay si nabad ah qiyaasta yaa isku daya qiyaastan sheegi doona la yaabi doontaan sanadka twenty twenty four waxaa safe delivery ama isbitaal ama xarun caafimaad ku dhalay oon diiwaankeeda haynaa waa soddon iyo lix kun afar boqol labaatan toddoba hooyo waan ku faraxsanahay mar koowaad iyo mar labaad wasaaraddana waxay waxaad meeshaas ka muuqata inay ka go-an tahay in kor loo qaado xirfadda umulisooyinka sidoo kale waxaa badanaa aan ku dadaalnaa tababarada bannaanka ah iyo tababarada gudaha oo badanaa loo qabto hooyooyinka umulisooyinka ah waxaan aad ugu faraxsanahay marka ardaydii iskuulkii iyo wasaaradda ay soo saartay boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan xarumaha caafimaadka waxa ka shaqeynaya waa ayaka